dadku aragtidii dastuurka ku qornayd bay qaateen taasaana sharci ah haddana madaxweynihii iyo xubno kale oo golayaasha xukuumadda iyo baarlamaanka ayaa ku maqan arrintii ku maqan yihiinna waxaa weeye inay la soo xaajoodaan madaxda kale oo federaalka ama dowlad goboleedyada iyadana waxaa nagu ka taagannahay iyaguna ay ku maqan yihiin halkii markii hore ee noo ahayd inaan four point five xal ahayn oo dib loogu noqon in dalka degaamo weye degaamo wax lagu qaybsado arintaasina iyaguna way ku maqan yihiin oo shaqay kaga jiraan annagana waxaweye go-aankaygana horena kaasuu ahaa haddana waxaweye waxaan la wadaagnaa dadkayga dowladeyda baarlamaankayga aragti midaysan aanu ka qaadanay oo ah aragtida horena loogu heshiiyey haddana aanu doonayno inay hirgasho dadkuna waxaa fiican wixii uu ku heshiiyo inaan dib u soo noqon haddii dastuurka lagu qortay oo lagu heshiiyey oo beesha caalamku ogeyd wixii mar labaad loo yidhaahdaa four point five ha lagu noqdo anigu ma qabo inay tahay wax xal ah xalku waxa weeye in lasii gudbo in one man one food la gaadho laakiinse in lagu wareereego ninety onkii halkii la marayay iyo shirarkii dhibta badnaa oo soomaali soo martay in mar walba dib loogu noqdo ma fiicna in laga gudbo dadkuna gaadho horumar horumarkaasna wuxuu keenayaa wadatashi isku tashi waa la kala leeyahay wadatashina waa la leeyahay laakiinse aan xal laga dhigin halkii aad joognay baanu joognaa marka laba kun iyo lix iyo toban annaga ka baarlamaan ahaan golayaasha xukuumadda shacabkeyga aragtidii aanu qaadanay waa taa aanu soo bandhignay mana qarsoona marka iyada ayaa haddana meeshii noo taalla waan maqlaya waxaan maqlayaa in dad kale oo soomaaliya oo jaanibiye kale oo ama dowlad goboleedyada ama federaalka ah in ay aragtidooda ku salaynayaan in four point five lagu noqdo taa macnaheed waxa weeye waxba lama noqon wax lama qabsan dadkuna sidii uu ahaa burburka ayuu kusii jiraa ayaan anigu qabaa marka way ku fiican tahay in jugjug meeshaa joog aanay noqone dadku maalinba tallaabo qaado sida had maalinba tallaabo loo qaadaya waxaa la gaarayaa hal cod iyo hal qof four point five wuu shiddo batay dadkuna aada bay uga qeeliyeen si cad baa la isugu yimi waa laga heshiiyey go-aan baa laga soo saaray dastuur baa lagu qoray inay maanta soo noqoto oo dadkii dastuurka ku qortay qeyb ka midi inay tiraahdo tii horeaanu taagannahay waxaan u arkaa inay tahay arrin aan ku fiicnayn haddaanan ku fiicnayna haddii iyaga culaysia kaga jiraan meelahoodana inay ku filaadaan dadku ay mas-uulka u yihiin u bandhigaan dadkooda tusaan in waxaas aan wax socon karahayn marka waxaan kusoo gabagabeynayaa annagu waxaanu taagannahay tii telefishinada ka baxday tii beesha caalamka iyo adduunweynuhu aan u bandhignay tii nala ku arkay iyadoo si dimuqraadiyada aanu dadkayga u bandhignay oo aan ahayn wax annagu aanu gaar u samaysanay oo aanan golayaasheeda keliya qolgelina shacabkaygu bandhignay shacab